Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh halkani waran uu hadlaya codka jamhuuriyadda soomaaliya aad ku dhegeysaneysaan heesta gaaban koob iyo afarta ka mitirbaan muujadaha heesinta iyo barta internetka radio hargeysa dot com oo aad kala socon kartaan wadaanooyinka iyo guud ahaanba caalamka saacaddu waa lixdii iyo barkii saddexnimo waana hadiyahayna hawada ku kala xiray waana sideed iyo labaatanka bisha toddobaad labada kun iyo todob iyo tobanka hadiyada qadara waxayna hawada ku macsalaameyn doonaa saacaddu marka ay gaadho sideedda iyo barka saddexnimo inta ka horeysa waxaad maqli doontaan quraan barnaamijyeysiga kala kafiisan aanu ku furano aayadka quraan kariimka baahinteena subaxnimo وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
صدق الله العظيم aayadka qur-aan kariimka waxay furtaan u ahaayeen baahinteena subaxnimada ka soo socotana waa radio hargeysa codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaal markayna waxaad kusoo dhawaataan wacdigii diinigahaa iyo siyaasada caalamka cabdi carab بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشر وحا وتسعة سنة هاي ميس يمني ساعتها والله مستعمية دي ميس يمني ساعتها المستعمية حكايمنا يا عقاب الدنيا يمني العاصرة وحكايمنا يا رب العام وحكايمنا يا أبارو waxaa ka imanaya dadku inay isnacaan ay culloobaan ayaa ka imanaya marka in iska ilaaliyo weeye miiska iyo miisaanka la mustaameeyo ilaahayna subxaana watacaala qur-aanka kariimka ah in fara badan ayuu nooga digay iyo ciqaabka iyo cadaabka uu yeelanaya ayuu tilmaamay rabbi subxaana watacaala بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين وأذن على روح أسقنا على قوة خفيفين يا ميسك يا ميسان الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون kuwaas waa kuwa marka ay dadka ku soo miisanayaan ama ay ku soo miisaamanayaan soo dhamaystiranaya waidaa kaaluuhum aw wasanuuhum yakhsiruun hadday u miisayaan ama u miisaamayaanna waa kuwa nusqaaminaya alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuusuun alaa hooyahay kuwaasi miyaanay malaynaynin in la soo saarayo yawmin cadiim maalin weyn oo maalinta qiyaamo weyn yawma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin maalinta dadku ay isku taagi doonaan ay hor iman doonaan rabbigood oo intaan ayaanay ka baqanaynin rabbi subxaana watacaala wuxuu tilmaamayaa dadka miiska iyo miisaanka nafqaaminaya oo xumada ay leeyihiin iyo cadaabka ay la kulmi doonaan weylun waa sugnaaday wey lilmutafifiin waxay u sugnaaday kuwa xafiisanaya miiska iyo miisaanka dabadna laba sifo ilaahay ku tilmaamay walaba wajhilayaal الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون markay dadka ka soo miisamayaan ama ka soo miisaamanayaan way soo dhammaystiranaya oo iyagu waxba kaga tegi maayaan dadka waidaa kaaluhum aw wasanuhum yasfuruun hadday u miisayaan ama u miisaamayaanna way nusqaaminayaan imaam mufasiriin waxay tilmaamaan in madiina uu joogi jiray nin laba galaan lahaa galaan weyna uu dadka iskaga soo miista ee midii geystiisay oo dadka uu ugu miiso nasaasay ku soo degtay bay dhahdaan mid kastoo la mida oo nusqaaminaya wiilka iyo miidaankana waa la mid weeyaan kuwaas inaanay malaynaynin in la soo saari doono maalihii waa maalinta dadka ilaahay ku taagi doonaan waxaa la doonayaa qofka ganacsadaha inuu ilaahay subxaana watacaala uu ka faqdo oo dadka markuu wax u miisayo ama u miisaamayo aanu ka nusqaaminin siduu isaguba u soo dhammaystiranayo markuu dadka ka soo miisanayo ama ka soo miisaamanayo marka alaabta wax lagu miiso qalabka wax lagu miiso iyo ka wax lagu miisaamo labaduba waa kamid weyn midna in la nusqaamiyo lama ogola shaygana waxaa la doonayaa in tayadiisa iyo tiradiisa midna aan la nusqaamin shay baa la tiriyaa waa inaan tiradaa waxba laga dhimin shayna waa la miisaamaa ama waa la miisaa waa inaan waxba laga dhimin shay baa tayo leh tayadaa waa inaan waxba laga dhimin oo shayga sidii loo yaqaanay tayadu lahaa iyo waxtarku lahaa waa inaan laga nusqaamin oo nusqaamin bay iyaduna noqonaysa haddii shaygii wixii uu karayay laga nusqaamiyo iyo haddii tiradii laga nusqaamiyo labadaba waa iskugu weyn haddii la miisayo haddii la miisaamayo iyo xataa haddaan la miisaynin oo aan la miisaamaynin waa la mid isaguna waalaad ku dhisma hadday tahay hadday tahay magaranka wixii uu xidhanayay wixii aabeega dadka isticmaalayeen qalabkiisana la isticmaalayay iyaga laftooda waa inaanay noqonin shay koobiya ama waa inaanay noqonin shay shay keliya dawadii baa iyadana la mid ah oo dawadii waa in waxtarkeedii aan la nusqaamin dawa dhacdayna waa inaanay ahayn cuntadii baa la mid ah waa inaanay ahayn cunto dhacday iyo mid markaa lasoo foosirgareeyey midnaba waa inaanay ahayn shaygii la iibinayay noociisiina waa inaan magac kale lagu sheegin waxa dhacda in caano doone caano dhaya oo lasoo lisay lagu sheego in saliidii subag ahaan lagu iibiyo layidhaa saliidii subag kusoo dagdaro layidhaa waa subag cod coda waxaasoo dhan waa xaaraan wey anaa shaygii oo laga bedelo magaciisii oo nooc kale laga dhigo iyo shaygii oo sidiisa loo nusqaamiyo intaba waa isma oy umado dhan baana lagu halaagay intay nusqaamiyeen miiskii iyo miisaankii oo qoom shucayb waxaa lagu halaagay miiska iyo miisaanka ayay nusqaami jireen oo qoomkiisi la hadlaya ayaa waxau lahaa awfu lmisyaala walmiisaan walxasu nnaasa ashyaa'ahum walaa tusiduu fi lardi bacda islaaxiha dalikum khayru lakum in kuntum mu'miniin awfu lkayla walmiisaan waxaad oofisaan oo dhammaystirtaan miiska iyo miisaanka waa qalabka wax lagu miiso iyo qalabka wax lagu miisaamo walaa tabxasu nnaasa ashyaa'ahum dadkana ha ka nusqaaminina alaabtooda walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa dhulka ha fasahaadinina intii ilaahay hagaajiyo kadib dalikum khayru lakum kaasaa idin khayr badan in kuntum mu'miniin haddaan alla rumaysan tihiin marka miiska iyo miisaanka oo la dhammaystiraa waa cadaaladii waana shay waajiba wey dadka oo laga nusqaamiyo hantidooda iyo maalkooda laga nusqaamiyaana waa fasaadu fi lardi waa dhulkii la fasahaadiyey weeye marka waa in la iska ilaaliyo wey dadka ganacsadayaasha waxaa hantidooda ay kaga xaaraantinimodaysaa markay qish iyo khiyaamo iyo ribo waxooda ay noqdaan iyo istabamar iyo nusqaamin alaabtoodu way xaaraantinimoobaysaa ganacsigooduna wuu fasahaadaya barakaduna way ka tegaysaa harladuna way fasahaadaysaa abaaro iyo markaa roob la-aan ayay tilaadaysaa waxyaalaha roob la-aanta keena ibsan iyo dhibaatadan maanta ina haysasha waxyaalaha u sababa waxaa ka mid ah ee ugu fara badan waxa weeyaan nusqaanta la nusqaaminayo miiskii miisaanka iyo wixii la iibinayo oo dhan oo qof waliba wuxuu faraha ku hayey ee uu iibinayey markuu qis iyo qiyaamo uu ku daro iyo istabamarin iyo nusqaamin marka uu ku daro habladii way fasahaadaysaa roob la-aan iyo abaaro iyo busaaro ayaa dhacaysa markaan la hadlaaya nabiyullaahi shucayb qoomkiisii oo sababtii lagu halaagayba ay ka mid ahayd miiska iyo miisaanka ay nusqaamin jireen ayaa muxuu yihi wailaa madyana akhaahum shucayban qaala yaa qowmi icbudullaha maa lakum min ilaahin gayri walaa tanqasu lmikyaala walmiisaana inii araakum bikayr wainii akhaafu calaykum cadaaba yowmi muxiid reer madyan walaalkood shucayb baan usoo dirnay buu leeyahay rabbi subxaanahu watacaala markaa wuxuu yihi qaala yaa qowmi icbudullaha maa lakum min ilaahin gayri ilaahay caabuda malihidin alle aan alla ahayn oo ilaahay keliga caabuda markuu tawxiidka uu sheegay kadib fasaadkii ay samayn jireen buu ayuu raaciyey walaa tanqusu lmisyaana walmiisaan ha nusqaaminina miiska iyo miisaanka ha nusqaaminina inii araakum bikhayr waxaan idin arkay ina barwaaqaysantihiin oo ilaahay subxaana watacaala adduunyada idinku deeqay wainii akhaafu calaykum cadaaba yowmi muxiid waxaan idinka baqanayaa maalin cadaabkeedoo idinkooba in gam laydinka siiyo ayaan idinka baqanaya waana ku dhacday oo mar qura ilaahay subxaana watacaala cadaabkiisa uu keeno oo midh aanu ka harin marka taasi iga digayo wuxuu waryaanay warwaad barwaaqaysantihiin oo ilaahay subxaana watacaala maal iyo hantidii idin siiyey